alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllah عlى nabiyina muxamadi wعlى aalihi wصaxbih wslama tasliima kaiira qaala almualifu kitaabu اladkaar waxaynu ku soo guda jiray kitaabkii riyaad saalixiinka kitaabu ladkaar baynu soo gaadhnay aladkaar waa jamcu dikr dikrigana sida shaykha doctor saalix ibnu muqbil alcusaymi kitaabkiisa aladkaaru waqafaatun wa axkaam la ydhaahda uu ku sheegayo tacaariif badan baa ahlulcilmigu ay saareen waxaanu digtoorku yihi walacala min ajmaciha maa dakarahu alxaafid bnu xajari raximah اllah waxa ugu fiican ama ugu koobitaan badan qeexista uu sheegay alxaafid ibnu xajar oo markuu dikriga qeexayay wuxuu yidhi alityaanu bilalfaadi alatii warada atargiibu fii qowliha walikhaari minha dikrigu waa in lala yimaado kelmadaha iyo eriyada in la yidhaahdo sharcigu ina jeclaysiiyey iyo in la badiyo mithlu lbaaqiyaati asaalixaat wa hiya subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar waana sida kelmaadka la ydhaahdo albaaqiyaat asaalixaat kuwa baaqiga noqonaya suubsuuban oo ah subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar waynu axaadiidta ku gaadhi doonno wamaa yulxaqu bihima min alxawqalati walbasmalati walxasbala walistigfaari wanaxwi dalik iyo waxa la haleeshiinayo kelimaadkaasi oo ahaaday markaa alxawqala laa xawla walaa quwata ila billaah walbasmala oo bisinkiya walxasbala xasbuna allahu wa nicma alwakiil istikfaartii ah ilaahay dembi dhaafka la weydiisanayo iyo waxyaabaha la midka ah waadducaa'i bikhayray dunya waalaakhira iyo in lagu ducaysto khayrka adduunyiyo ka aakhiraba dikriga kaasaa loo jeedaa mualifkuna in sha allah arrimaha uu sheegay xaafidku waxyaabo markaa ku saabsan axaadiidtuu ku soo aroorin doonaa waxaa kaloo dhacday in dikriga la sheego ilaahay xuskiisa iyadoo looga jeedo cala alcamali cala almuwaadabati bilcamali bima awjabahu allah aw nadaba ilayh iyadoo looga jeedo in la joogteeyo ku dhaqanka wixii ilaahay waajibiyey ama uu sunneeyey ka tilaawati اlqur'aani wa qiraa'ati اlxadiidi wa mudaarasati اlcilmi watanafuli biالsalaaة sida akhriska qur-aanka iyo akhrinta xadiidka iyo cilmiga akhristiisa iyo mudaarasadiisa iyo ku sunnaysiga salaada marka calaa kulli xaal marka uu mualifku leeyahay aladkaar ama kitaabu ladkaar sidaasi ayuu u macno ballaadhan yahay baabkana ikhwaani waa baab aada iyo aada u muhiim ah insha allah waynu arki doonnaa fadaaishiisa iyo kelimaadka la akhrisanaya iyo wax badan oo ku tacalluqa waxaanu u qaybsamaa dikri adkaartaasi adkaar mutlaqa ah oo mar walba qofku uu iska akhrisan karo iyo mid muqayado ah oo wakhtiyada qaar ku qaydan oo sharciga maaragtay uu ku qayday marka labadaba qofku inuu badsado oo dikriga ilaahay uu badsado waa mid aada iyo aada u muhiimah oo qof kasta oo muslimah aada iyo aada ula gudboon weeye baabkaasi qur-aanka badan iyo xadiidka badani uu ku soo arooray ee fadaaisha badan leh ahlulcilmigu raximahum ullah aada iyo aad bay ugu dadaaleen inay ummadda u caddeeyaan oo ay kutub ka alifaan kutub badan baa laga qoray kutubta laga qorayna waxa ugu qiimo badan yani kuwa ugu qiimaha badan waxaa ka mid ah kitaabka la yidhaahdo aladkaar oo musanifka alimaamu nawowiyu raximahu llahu qudhiisu uu leeyahay oo caalimkii la odhan jiray ibnu kahiir raximahu ullah ee ahaa xaafidka weyn ee mufasirka ah ee mu'arikha ah markuu suuratu laxzaab tafsiirkeeda maraayo yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiiran aayadda aynu arki doonno markuu fasiraayo sidaasuu sheegayaa in ahlulcilmigu dikriga ka qoreen kutub kala duwan laakiin kuwa ugu fiican uu yahay kitaabka kitaabu ladkaar ee lilimaami nawowi raximah اllah baabu fadli اdikri wاlxahi calayhi qaala allahu tacaala waladikru اllah ilaahay xuskiisa ayaa akbaru weyni badan xuska ilaahay ayaa weyni badan oo salaaduu rabbi ka warramayay ina asalaata tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar waladikru اllahi akbar markii salaada rabbi uu ka warramay baa dikriga ilaahayna uu sheegay waayo salaada qudheedu dikrigii ilaahay bay koobsanaysaa jalla wacalaa addoommuhuna markay rabbigood xusaan isna uu xusayaa xuska ilaahay uu xusaa addoonkiisa ayaana weyni badan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi fadkuruunii ixusa adkurkum waan idin xusi doonaaye sharaf weyn baa halkaa dikriga ugu sugan waayo qofkii makhluuqa ahaay oo allah jalla wacalaa uu xusay miyaanay derajo sar ahayn wa qaala tacaala wadkur rabbak rabbigaaga xus foo fii nafsika naftaada ka xus tadarucan adigoo isdhuldhigaaya wakhiifa ilaahayna ka baqaya wa duuna aljahri min alqowli iyo koru qaadis la-aanteed min alqowli hadalka ah yacnii adigoon hadalka koru qaadahayn oo hoos ilaahay jalla wacalaa u xusay bilquduwi gelinka hore iyo walaa asaali gelinka dambeba ilaahay xuso walaa takun min alghaafiliina kuwa moogan ee dikriga ilaahay ka jeedaha ka mid noqonin markaa xuska ilaahay jalla wacalaa sidaa rabbi uu tilmaamay ayuu ku qiimo badan yuu ku fadli badan yahay inuu qofku rabbigii hoos u xuso sidaasaa khushuucdana u fiican ikhlaaskana u dhow ilaahayna jalla wacalaa uu jecel yahay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wadkuru llah ilaahay xusa kaiiran in badan lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan salaada jumcaha marka la dhammeeyo ilaahay wuxuu fasaxay dadkii u fasaxay inay meelaha ku kala faafaan oo ay raadsadaan fadliga ilaahi iyo arsaaqdiisa shaqooyinkoodiina ay kala qabsadaan wuxuuse rabbi xasuusinayaa xuska ilaahay inaanay marnaba iloobin wadkuru llaha kaiira lacallakum tuflixuun oo shaqooyinkaa iyo waxyaabaha mubaaxaadka ah ee loo fasaxay xuska alla aanay ka mashquulin wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina almuslimiina waalmuslimaat ragga muslimiinta ah iyo dumarka muslimaadka ah ilaa qowlihi tacaala la gaadhaayo wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat ragga in badan ilaahay xusa iyo dumarka in badan rabbigood xusaa acadda allaahu lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey makfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran ajar ajarkaasoo cadiiman weyn waa toban sifo oo ilaahay sheegay ina almuslimiina waalmuslimaati waalmu'miniina waalmu'minaati waalqaanitiina waalqaanitaati waalsaadiqiina waalsaadiqaati waalsaabiriina waalsaabiraati waalkhaashiciina waalkhaashicaati waalmutasadiqiina waalmutasadiqaat والصائمين والصائمات والحافظين فروج والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى وحكى له ربي يا أيها الذين آمنوا دلك إيمانك له واذكروا الله إلهي حس ذكرا حس حسكاسه كثيرا فربضا wsabixuuhu nasaha ilaahay jalla wacalaa bukratan gelinka hore iyo wa asiilan ka dambaba walaayaatu aayaduhu fi lbaabi baabka xaalay ku saabsan yihiin kaiiratun way fara badan yihiin macluumatun waanab la yaqaanaa oo kuma soo koobi kara halkan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama kalimataani laba kelmadood weeye oo khafiifataani ku fudud cala lisaani carabka oo haqiilataani ku culus fi lmiisaani miisaanka oo xabiibataani la jecel yahay ila araxmaani allaha raxmaanka ah xaggiisa laga jecel yahay subxaana allaahi ilaahay baa xumo oo dhan ka nasahan wabixamdih mahadnaqiisa aniga oo ku dheehan subxaana allah ilaahay baa xumo oo dhan ka hufan oo ka nasahan allaha alcadiimi weyn markaa kelimataani waa khabarkii oo muqadam oo la soo horraysiiyey mubtadihiina subxaana allaahi wabixamdihi subxaana allahi subxaana allahi alcadiim taa dambe ayuu dhacay waaya xadiidkani waa xadiidu abi hurayra waana xadiid markaa kooban lafdi ahaan laakiin macno ahaan aada iyo aada u weyn labadaa kelmadood ee subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim qiimaha ay xambaarsan yihiin baanu inoo sheegayaa iyo fadligooda inay carabka ku fudud yihiin waa nicmo ilaahay jalla wacala maantao dhan haddaad ku celceliso waxa weeye daal iyo tacab dareemi maysid sidoo kale adigoo socda iyo adigoo fadhiya iyo adoo shaqaynaya iyo adigoon shaqaynahayn intiiba waad akhriyi karta miisaankana way ku culus yihiin miisaanka aakhira ilaahayna jalla wacalaa wuu jecel yahay labadaa kelmadood marka miisaanku waa xaq oo aakhira dee miisaan xaqaa jira oo lagu miisaami doono dadka iyo acmaashooda iyo xaashiyihii acmaashooda lagu qorayo intaba laba kafadood baanu leeyahay ilaahayna jalla wacalaa sifatu lmaxaba wuu ku sifaysanyaho xadiidkaa laga qaadanaya subxaana allah macnaheedu wuxuu noqonayaa ilaahay baa jalla wacalaa ka hufan oo ka fog naqsi iyo wax kastoo aan u qalmin wabixamdihi anigoo mahadnaqiisana ku dheehan baan saa leeyahay oo u mahadnaqaya oo waxaan israacinayaa tasbiixda iyo taxmiidda tasbiixdu markaa waxay keensanaysaa ilaahay jalla wacalaa waa atakhliya la ydhaahdaa waxay keensanaysaa ilaahay naqsi oo dhan iyo dhantaalnaan oo dhan iyo dhinaan oo dhan inuu ka hufan yahay oo uu ka fog yahay xamdiguna wuxuu keensanayaa ilaahay jalla wacalaa kamaal oo dhan iyo dhammaystirnaan oo dhan inuu ku sifaysan yahay oo waa min baabi taxliya subxaana allahi alcadiim labadaa kelmadood markaa dee aan ku celcelino xadiidkani haddaba waa xadiidka alimaamu lbukhaariyu saxiixiisa ku khatimay oo kitaabka la idhaha saxiixu lbukhaariga xadiidkaasaa ugu dambeeya gebigiisaba oo kutub fara badan oo dhowr iyo sagaashan uu ka kooban yahay kitaabu tawxiid baa u dambeeya kitaabu tawxiidkana xadiidkaasuu ku khatimayaa waxaan u tilmaamayaa tawxiidka dhuuxiisa iyo markaa muhiimkiisu inuu yahay ilaahay jalla wacalaa in la hufo oo naqsi oo dhan laga hufo isla markaa kamaal oo dhanna lagu sifeeyo sifaadkiisa dhammayska tiranna lagu sheego iyo arrinkaasi inuu keensanayo ilaahay jalla wacalaa in la ateeco oo ikhlaas iyo mutaabaco lagu ateeco qaala wa canhu wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam laan aquula walle inaan idhaahdo subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar inaan kelimaadkaa idhaahdo ayaa axabu ilaya aan ka jecelahay mima alacat calayhi shamsu wax alla waxay cadceeddu usoo baxday waxay cadceeddu usoo baxdayna adduunyadaa looga jeedaa adduunyadoo dhan kelimaadkaa inaan idhaahdo ayaan ka jecelahay rawaahu muslim sababtuu u jecel yahayna waxa weeye ilaahay baa jecel jalla wacalaa wax weyn baana lagu helaya marka inana waa inaynu jeclaanno wa canhu e wa can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala man qaala axadka idhaahda laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir way soo noqnoqon doonaa dikrigaasi horena waynu aragnay hadda aan laqbayno laa ilaaha ay laa maluuha mid la caabudaa xaqun xaq maaha ila allahu ilaahay mooyaane waxdahu ay munfaridan xaala uu keligii yahay laa shariika lahu ay laa mushaarika lahu wadaage xaalo aanu lahayn oo asmaadiisa iyo sifaadkiisa afcaashiisa oo rubuubiyadiisa iyo cibaadadii wax alla cid alla cid la wadaagtaa ma jiro lahu lmulku mulkiga dhammayska tiran ilaahay baa iska leh walahu lxamdu mahadoo dhan alla iska leh wa huwa calaa kulli shayin qadiirun wax walbana uu awooda dikrigaa qofka yidhaahda akhrista fii yowmin maalin mi'ata maratin boqol jeer boqol jeer qofka yidhaahda kaanat lahu waxa ay u noqotaa cadla cashri riqaabin toban qoorood xorayntooda ajarkood oo kale ayay u noqotaa dee toban qof qofka xoreeyey ajar weyn buu helayaa markaa fadliga intaa leeg bay u noqonaysa wa kutibat lahu waxaa kaloo loo qorayaa mi'atu xasanatin boqol xasana loo qoraya wamuxiyat canhu waxaa laga tirtirayaa mi'atu sayi'atin boqol dembi oo saaraana waa laga tirtiraya wa kaanat lahu waxaanay u noqonaysaa xirzan xirsi xidh bay uga noqonaysaa iyo ilaalin min ashaydaani shaydaanka yowmahu daalika maalinkiisa kaasa xataa yumse ilaa uu ka gabadhacsanayo in allah intaa ceedu soo jeedee maalinkaasi jira shaydaanno shaqo ku soo darsan maayo haye walam yaati lama yimaado axadun qofnaba biafdala wax ka qiimo badan mimaa jaaa bihi wuxuu la yimi kaa hore ilaa rajulu nin mooyaane camila qabta agara minhu intaa minka badan oo isagu ka sii badiyey mooyaane cid kale oo gaadhaysaa ma jirto balada u fiirsada waa kelimaadkaa kooban oo boqol jeer qofku yidhaahdo wuxuu ka odhan karaa boqolkaa jeer miridha kooban ayuu qofku ka odhan karaa intaasoo fadliyaa lagu helaya shaydaankaa ilaahay kaaga xifdaya maalinkaasoo dhan fadli weyn baad koobtay boqol xasanaa lagugu qorayaa boqol sayi-ana waa lagaaga tirtiraya waaya markaa waxa fiican qofku inuu subaxa hore ama goor hore inuu akhristo uu marna iswada raaciyo si maalinkiisaasi oo dhanna shaydaanka ilaahay uga ilaaliyo wa qaala waxaa kaloo uu rasuulku yihi man qaala qofka yidhaahdo subxaana allahi wabixamdihi fii yowmin maalin mi'ata maratin boqol jeer xutat khataayaahu waa laga dejinayaa gafafkiisa wain kaanat midla zabadi albaxri xumbada badda oo kaleba hanu ahaatee hadday xataa sida abuurka iyo xumbada baddu soo tuftay aadka u badan leeg tahay waa laga daadinaya muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay waaya kanna dee kaba sii fudud kaa hore subxaana allahi wabixamdih uunbaad boqol jeer tidhi khayrka intaa leeg baad helaysa qaala wa can abi ayub alansaariyi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala man qaala axadka yidhaahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir cashra maraatin toban jeer xadiidkii hore boqol jeer buu sheegayay soo maah kana wuxuu sheegayaa toban jeer kaana kaman actaqa arbacata anfusin min waladi ismaaciila kaana wuxuu noqonayaa xagga ajarka kaman sidii mid actaqa xoreeyey oo kale arbacata anfusin afar nafoodoo min waladi ismaaciila nebi ismaaciil carruurtiisa ka tasiiran ka mid ah yani dadka ka farcana muttafaqun calayh kaa xadiidkanna wuxuu sheegayaa toban jeer dikriga haddaad akhrisato afar qoorood oo weliba nebi ismaaciil calayhi salaam ka tasiiran oo tasiirtiisii ah qof xoreeyey buu la ajar noqonaya kii hore wuxuu sheegayay boqol jeer qofka akhriya toban qoorood qofka xoreeyey markaa kanaaba kasii maaragtay fadliguu sheegayaa kaba sii wenya waaya calaa kulli xaal marka waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ciddii ka tasiiran nebi ismaaciil calayhi salaam carabtii ka tasiirnayd xorayntoodu inay ka fadli badan tahay xorayntahe dadka kalena xadiidka waa laga qaadanaya wa can abi darin radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi alaa ukhbiruka ma kaaga waramaa biaxabi lkalaami ila allah hadalka ilaahay kuu u jecel yahay bal ma kuu sheega ya jawaabtu waa haa hadalka ilaahay kuu jecel yahayna dee rasuulkunbaa ogaan kara sala allahu calayhi wasalam oo waxyi ku ogaan kara cid kaloo ogaan kartaa ma jirto saankaa maha cid kaloo ogaan kartaa ma jirto rasuulkunbaa ogaan kara sala allahu alayh wasalam rasuulkuna waxa weeyaan waxyi buu ku ogaanaya marka yaa cabdallah haddaad ogaato kelimaadka ilaahay ugu jecel yahay inaad maaragtay badiso ayuunbaa kula gudboon ina axaba alkalaami ila allah hadalka ilaahay wuu ugu jecel yahay subxaana allaahi wa bixamdihi weeye subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allah ilaahay baa ka hufan oo ka fog naqsi oo dhan iyo dhintaalnaan o dhan wa bixamdihi anigoo mahadnaqiisana ku dheehana u naqanaqay wa can abi maalikin alashcariyi radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ihi alطuhuuru طahaaro qaadashadu shatruliimaani iimaanka barhkii weeye haddii aطuhuuru la idhaahdo dada la godo waa taطahur waa طahaaro samayntii طahaaro qaadashadii weeye haddii aطahuuru la idhaana waa biyaha lagu طahaaro qaadanaayo oo waxay u baahanaysaa kolka mudaafin lasoo qadaro ee isticmaalu طahuuri shatruliimaani walxamdu lilaahi kelmaddaasina tamla'u lmiisaana miisaanka aakhiray buuxisaa wa subxaana allaahi walxamdu lilaahi labadaa kelmadoodna tamla'aani waxay buuxiyaa aw tamla'u waxay buuxiyaan aw tamla'u ama waxay buuxisaa maa bayna asamaawaati waalardi cirka iyo dhulka inta udhaxaysa rawaahu muslim horaynu xadiidka usoo marray una soo sharaxay labadaa kelmadood fadligoodaanu inoo sheegaya wa can sacd bni abi waqaasin radia allaahu canhu qaala jaa acraabiyu nin reermiya u yimi ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu ihi callimnii waxaad i bartaa kalaaman hadal aquuluhu aan idhaahdo qaala wuxuu ihi qul waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah allahu akbaru kabiiran walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allaahi rabbi alcaalamiina walaa xawla walaa quwata ila billaahi alcasiizi alxakiimi sidaa dhabuud allaahu akbaru kabiiran ilaahay baa weyn oo wax walba ka weyn weyni baa ilaahay jala wacalaa wax walba uu ka weyn yahay walxamdu lilaahi kaiiran wa subxaana allahi rabbi alcaalamiina walaa xawla walaa quwata ila billahi alcasiizi alxakiim waay qaala wuxuu yidhi fa haaulaa'i kelmadahani lirabbi rabbigay bay u sugan yihiin oo waa hanaa iyo ammaan ilaahay jala wacalaa lagu ammaanayo o lagu tabjiilinayo famaa lii anna maxaa ii sugan yani kelimaad waxyaaba aan ilaahay weydiistaan doonaya aniguna halkaa waxaa laga qaadanayaa qofku markuu doonaayo inuu ilaahay baryo inay fiican tahay inuu horta ilaahay jalla wacalaa mahadiyo oo ilaahay uu ammaano oo uu maaragtay ku magacaabo magacyadiisa qiimaha badan kuna sifeeyo sifaadkiisa kaamilka ah ee dhammayska tiran qaala wuxuu rasuulku uhi qul waxaad tidhaahdaa allaahumma allahyo ikfir lii dembi dhaaf warxamnii naxariis wahdinii hanuuni warsuqnii arsaaq rawaahu muslim waa afar kelmadood ama afar arrin ayuu ilaahay inuu weydiisto faray oo qofkii ilaahay waafajiyo ku filan allaahuma akfir lii waarxamnii wahdinii warsuqnii oo khayr adduunyo iyo mid aakhira intaba koobay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim baa had iyo jeer caana xadiidkan saxiixa muslimku wuxuu sheegayaa ilaa billaahi alcasiizi alxakiim buu sheegaya sidaanaana saxiixa sidaanaana maaragtay munaasiba sidaa awgeed baa bilowgii kitaabka sheekhu alcaliy alcadiim wuu ka baydho alcasiizi alxakiim buu yidhi qaala wa can hawbaana radia allaahu canhu qaala waa mowlaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idan sarafa marka uu ka gadoome ee uu ka soo baxo min salaatihi salaadiisa istakfara ilaahay buu dembi dhaaf ka dalbi jiray alaaan saddex jeer ayuu ilaahay dembi dhaaf weydiisan jiray waay oo macnihii astakfir llah astakfir llah astakfir llah buu saddex jeer sidaa odhan jiray wa qaala wuxuu odhan jiray dabadeetuu ku xigsiin jiray allaahumma allahayow anta asalaamu anta adiga anta adigu assalaamu waxaad tahay allaha ka nabadgalay naqsi iyo cayb iyo aafo kaste macno labaadna wuu leeyahay wa assalaamu waa ismun min asmaa illaah qur-aankana wuu ku soo arooray wa huwa asalaamu cala alxaqiiqati saalimun min kulli maa caybin wa min nuqsaani ibnuqayim kuwa ka odhanaya wa minka xaggaaga ayaanu ka ahaaday assalaamu nabadgelyaduna xaggaagay ka ahaatay oo adaa markaa xasiloonnida iyo nabadgelyada iyo tumaaninada adaa cid siiyo ugu deeqa tabaarakta waad baraka badatay yaa da aljalaali waalikraam allaha jalaalka iyo maaragtay weynida iyo ikraamka iyo karaamada u saaxiibka ah yaa da aljalaali waalikraam saasuu odhan jira waay qiila lilawsaaciyi awsaaci baa waxaa lagu yidhi wahwa awsaaci axadu ruwaati alxadiidi xadiidkan ragga warinaya mid ka mida weeyaane awsaaci waa abu camar cabdiraxmaan ibnu camar alawsaaci awsaacdaa loo nisbeeyeyna waxay ahayd qaryo ku taalla dimishqa waxaana ahlulcilmiga qaarkood yidhaahdeen marka horeba awsaacdani qabiilo yaban ka mida bay ahayd oo dabeetana halkaasay degeen oo tuuladana degistaa ay degeen darteed baa magaca loogu bixiyey marka calaa kulli xaal halkaasaa loo nisbeeyey oo caalimkii weynaa reer sham waqtigii imaamu maalik iyo waqtigii maaragtay sufyaan iyo waay waxaa lagu yidhi kayfa listikfaaru istikfaartaasi waa sidee kayfiyadeedu istakfara halaaan baa xadiidku sheegayaa soo maaha sidee baa istikfaartaa qofku u odhanaya qaala wuxuu ihi taquulu waa inaad tidhahda astakfir llaha astakfir llaha astakfirullah saddex jeer sida aad u tidhahda rawaahu muslimun muslim baa wariyey marka astakfir ullah baad saa odhanaysa waxaana ahlulcilmigu tilmaamaan qofkii salaad buu ka soo baxay haddana istikfaar buu la imanayaa waxay tilmaamaysaa qofku camalkiisa inaanu eegin oo had iyo jeer aanu markaa camalkiisu la weynaan ee mar walba ilaahay jalla wacalaa uu ku xidhnaado isla markaana uu ogaado ilaahay haddaanu waafajin camalkan inaanu sameeyeen sabeebe sameebe oo la yimiibe e ilaahay haddaanu ka aqbalinna inaanu waxba dee u tarahayn qofku aanu maaragtay cujbiga iyo isla yaabka iyo cibaadooyin badan baad gudatiyo salaad sax baad tiyo waxyaabahaas aanay gelin waata kale eh cibaadadan qofka loo diray waxay iska dhici karaysaa sidii looga doonayo inaanu la imano naqsi iyo wax la mid uu galo markaa taana qofki uu ka istikfaarsanayaa waata kale ee cibaadaadkaba istikfaartaasaa lagu khatimaa وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا فرغ مركو دمي من الصلاة صلاة مركو كفارغ وسلم سلام نقصده صلاة مركو كفارغ وسلام نقصده ويسي عضينا ساسوما قال وحورن شري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم الله يولا مانع cid diidi kartaa ma jirta limaa acdayta waxa aad bixisaad cid siiso walaa mucdiya cid bixin kartaana ma jirta limaa manacta waxa aad ugu diiddo walaa yanfacu mana anfacaayo daljaddi hodannimada iyo qaninimada ka u saaxiibka ah minka agtaada ay cindak aljaddu hodannimadiisaasi waxba ma anfacayso muttafaqun calayhi qofkii hodana ama xad iyo nasiib iyo dheef iyo maal iyo wax la mida haysta hodannimadiisaasi adiga agtaada waxba ka tari mayso waaye ee waxaa adiga agtaada wax taraayo camal saalixa inuu la yimaado oo adiga uu ku adeeco muttafaqun calayhi adkaartaasi ayaa rasuulku akhriyi jiray markuu salaada ka baxo sala allahu calayhi wasalam waana mid macaani waaweyn xambaarsan oo towxiidkii ilaahay jalla wacalaa noocyadiisii kala duwanaa iyo qadarkii iyo in ilaahay la tala saarto oo isaga la cuskado iyo umuur badan koobsanaysa قال وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان وحوها صحابي قاسي يقول مدين أهد دبر كل صلاة صلاة كاستحق إذا دنب حين يسلم مركه سلاما نقصنيه حين يسلم مركه سلاما نقصده دبر كل صلاة صلاة كاستوفر على مركه دبديده أيا وحولا شري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير laa xawla walaa quwata ila billaah laa xawla xeelade ay lanaa noomay sugnaan macnihii xeelad iyo waxa weeye xawl aanu shayba kaga wareegnaa wuxuu doono ha noqdee noomay sugnaan walaa quwata awoodina noomay sugnaan ilaa billaah ilaahay kaalmihiisa mooyaane laa ilaaha ila allaahu ay laa macbuuda xaqun ila allaahu walaa nacbudu ilaahu iyaahu isaga mooye cid kalena caabudi mayno lahu nicmatu nicmo o dhan alla iska leh walahu lfadlu fadli oo dhan alla iska leh walahu hanaau lxasanu ammaanta wanaagsanna ilaahay baa iska leh laa ilaaha ila allah ayaanu odhanaynaa mukhlisiina xaalo aan u barax tirayna lahu alla addiina cibaadada walow kariha alkaafiruuna gaaladu haba karahsadaane u joojin mayno sidaasuu odhan jiray marka inta hore waa mawquuf soo maaha waa kan haddaba marfuuci qaala bnu zubayri cabdilaahi wuxuu yidhi waa ina zubayre wa kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yuhallilu mid maaragta codka kor ugu qaada bihinna kelimaadka oo maaragta ku laa ilaaha ila allah sada dubura kulli salaatin salaad kasta dabadeeda oo maktuubatin faral ah salaad kasta oo farala dabadeeda kelimaadkaasi ayuu akhrisan jiray waay adkaarta caynkaasana waxaa fiican qofku inuu maaragta in alla intii uu ka jamcin karaayo ee uu la iman karaayo inuu la yimaado qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana fuqaraaa almuhaajiriina muhaajiriintii fuqarada ahayd baa atow u yimi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama faqaaluu waxay idhaahdeen dahaba waxay la tegeen ahluduhuuri dadkii maalqabeenka ahaa bidarajaatilculaa darajooyinkii sare iyo wa naciimi lmuqiimi nicmadii daa'imka ahayd ee joogtada ahayd yusalluuna kamaa nusalli wayasuumuuna kamaa nasuumu sidaannu u tukanaynay u tukadaan sidaannu u soomaynay u soomaan walahum waxaanay leeyihiin fadlun dheeraad min amwaalin xoolo ahaaday oo ajaro markaa dheeraadaho xoolahooda ku tacalluqa ama ay kala baxayaan bay leeyihiin yaxujuuna way xajayaan wayactamiruun way cumraysanayaan wayujaahiduuna way jihaadayaan wayatasaddaquuna waxna way sadaqadaysanayaan way jihaadayaanoo macnii xoolahay ku jihaadayaan baa loo jeeda marka dee sidee baanu u gaadhnaayo maaragta maxaanu yeelnaa xadiidkan horena waynu u soo marrae khayrkii in loo baratamuu ku tusayaa oo dee fastabiqu lkhayraata ilaahay baa idhi jalla wacala saxaabada rasuulkuna sidaas ahay iyadoon la isxaasid ahayn oo walaalkaa ilaahay nicmaduu siiyeyna aanad ka xumaan ahayn ayaa haddana dee khayrkii in loo tartamo oo la dadaalo oo darajooyinka hore loo kala dheereeyo waa mid muhiim oo alla waa ka yidhi wa fii daalika falyatanaafasil mutanaafisuuna fa qaala wuxuu rasuulku yihi alaa ucallimukum miya aanan idin barahayn shay-an shay tudrikuuna bihi aa ku gaadhaysaan man sabaqakum ciddii idinka horraysa tasbiquuna bihi kagana dheeraynaysaan oo kaga horraynaysaan man bacdakum cidda idinka dambaysa walaa yakuunu oonu noqonahayn axadun qofnaba afdala minkum mid idinka fadli badan ilaa man sanaca mid sameeyey mooyaane midla maa sanactum waxaad samayseen oo kale qaaluu waxay idhaahdeen balaaha yaa rasuula allah qaala wuxuu ihi tusabbixuuna waa subxaanalaysanaysaan oo wataxmaduuna waa alxamdulilaysanaysaan wa tukabbiruuna waa allaahu akbarsanaysaan khalfa kulli salaatin salaad kasta oo maaragtay dabadeeda faralah alaaan wa alaaiina saddex iyo soddon jeer saddex iyo soddon jeer ayaa waxa weeye la imanaysaan marka mid walba saddex iyo soddon baa la odhanaya qaala abuu saalixin abuu saalix wuxuu yidhi waa abuu saalix oo magaciisana dakwaan baa la odhan jiray waa abuu saalix asammaan alraawi can abi hurayra ee abi hurayre ka warinaayey lamaa su'ila markii la weydiiyey can kayfiyati dikrihinna qaabka loo odhanaayo waxa uu yidhi qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu qofku odhanayaa subxaana allah walxamdu lilaah wallaahu akbar xataa yakuuna minhunna kullihinna halaaan wa halaaiin ilaayo waxa weeye mid kasta oo la arkoo ka midii saddex iyo soddon ay noqoto muttafaqun calayhi saasuu odhanayaa buuri subxaana allah alxamdu lilah wallaahu akbar oo markaa subxaana allaahi walxamdu lilaahi wallaahu akbar ayuu intaasoo wada socotu saddex iyo soddon jeer odhanaya markuu intaas saddex iyo soddon jeer yidhaa subxaananaana subxaanallaahina gaar ahaanteeda waxay helaysaa saddex iyo soddon labada kalena mid waliba gaar ahaanteeday saddex iyo soddon ka helaysaa sagaal iyo sagaashan bay saa ku noqonay waxaa kaloo hadalkiisu ixtimaalaa inuu u jeedo subxaan allaahi walxamdu lilaahi wallaahu akbar yani waxa weeye ayuu odhanayaa ilaa majmuuca kelimaadkaasi saddex iyo soddonu isku noqdo oo marka loo sii qaybiyana mid waliba koob iyo tobanaa hesho subxaana allaahi iyo walxamdu lilaahi iyo wallaahu akbar saddexda mid waliba koob iyo toban u helo marka adigu calaa kulli xaal mid walba saddex iyo soddon jeer in la odhanayo xadiidta soo socotaana way sheegaysaaye sidaasaa waxa weeye ujeeddadu ay noqonaysaa xataa yakuuna ilaa uu noqdo inta lala yimi minhunna kelimaadkaa xaggooda kullihinna dhammaantood alaaan wa alaaiina wa zaada muslimun muslim wuxuu ku kordhiyey fii riwaayatihi farajaca way soo noqdeen fuqaraa'u lmuhaajiriina ilaa rasuulilaahi bay u soo noqdeen sala allahu alay wasalam faqaaluu waxay dhahdeen samica waxay maqleen ikhwaanunaa walaalahayo ahlul amwaali dadkii xoolaha u saaxiib ka ahaaday bimaa facalnaa waxaanu samayn wa facaluu milahu isagoo kaley sameeyeen khayrkii aad noo sheegtayna way maqleen oo isna way la yimaadeen faqaala rasuululahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalam daalika kaasi fadlullahi ilaahay fadligiisa weeye yu'tiihi waxaanu siiyaa man yashaau cidduu doono ayuu siiyaa waaya qaala adduhuuru jamcu dahrin bifatxi daali weeye wa iskaani thaai lmuhallahati jamcu dahrin wa huwa almaalu lkaiiru xoolaha badan baa laydha marka ahlu duhuur waa ahlu lamwaali alkaiira dadkii xoolaha badan lahaa weeye waa tahay samica ikhwaanuna u fiirsa tacbiirkooda walaalahayo way maqleen waayo masaladu inay isnecbaanayaan ama arrintan ay ka xun yihiin ma aha waxay doonayaan un khayr ay ku hormaraanoo ilaahay jalla wacalaa ugu dhowaadaan dadka horumarayna ay ku gaadhaan qaala wa canhu ay wa can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi rasuulku man sabaxa allah qofka ilaahay nasaha fii dubuuri kulli salaatin salaad kasta dabadeed alaaan wa alaaiina waxamid allah ilaahay mahadiya alxamdu lilah idhah alaaan wa alaaiina wakabar allah ilaahay weyneeye allahu akbar idhaahda alaaan wa alaaiina waqaala idhaahda tamaama almi'ati dhammaystirka boqolkana idhaahda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ukirat waa la dhaafaa khataayaahu gafafkiisa wa in kaanat haba ahaato ee hiya gafafkiisu midla zabadi lbaxri xumbada badoo kaleba ha noqoto rawaahu muslim waay markaa xadiidkaa hore wuxuu sheegayey sagaal iyo sagaashan min saddex iyo soddon xadiidkanna wuxuu sheegayaa dikriga laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah in boqol lagaga dhigo qaala wa can kacbi bni cujrata radia allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi mucaqibaatun kelmado markaa iscidhbiya oo isdaba socda oo dee waxa weeye maaragtay la israacraacinayo oo salaada ka dambeeya mucaqibaatun waxaa lagu fasiraa tasbiixaatun tufcalu acqaaba asalaa waay waa tasbiixaad iyo subxaanalaysi iyo dikriyo salaada dabadeeda la sameeyo waxaana mucaqibaad loogu magacaabay lianna kolba maaragtay way isdaba socdaan dee oo waxa weye waa la akhriyaya waa lagu celcelinaya waa lagu celcelinaya saasay isu daba soconaya mucaqibaatun kuwa waxa weeyaan layscidhbiyo oo laa yakhiibu aanu guuldarraysan qaa'iluhunna qofka idhaahda aw faaciluhunna ama cidda samaysaa dubuura kulli salaatin maktuubatin salaad kasta oo farala dabadeeda hee alaaan wa alaaiina tasbiixatan waa saddex iyo soddon jeer tasbiixa wa alaaan wa alaaiina taxmiida iyo saddex iyo soddon jeer oo alxamdu lilaahi wa arbacan wa alaaiina takbiira iyo afar iyo soddon jeer oo allahu akbara rawaahu muslim waay adkaartan markaa subxaanalaysiga lala imanayo salaada dabadeeda ilaa imaka saddex kayfiyadood baynu haynaa subxaana allah walxamdu lilah wallaahu akbar in min saddex iyo soddon jeer la idhaha sagaal iyo sagaashan ay noqoto xadiidkaa horaa sheegaya iyo in boqol lagaga dhiga laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah iyo in labada kalena min saddex iyo soddon jeer la yidhaahdo allahu akbar tan afar iyo soddon jeer saddexdaa qaab baynu haynaa waxaa kaloo xadiis saxiixa ku soo arooray in maaragtay subxaana allah iyo walxamdu lilah iyo wallaahu akbar saddexdan kelmadood min shan iyo labaatan jeer la yidhaahdo laa ilaaha ila allaahuna iyadana shan iyo labaatan jeer la yidhaahdo oo sidaa boqolku ku dhammaystiro intaa in ka yar in la yidhaahdaana way soo aroorta sida toban toban oo kale in la yidhaahdo iyo koob koob iyo toban oo kale in la yidhaahdo marka waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa fiican adkaarta noocaas ah mar hadday dhammaantood wada sugnaadeen waxa wanaagsan oo qurux badan in kolba qaar qofku uu ku tasbiixsado si sunnadii rasuulkana loo xifdiyo qofkana had iyo jeer qalbigiisu uu u soo jeedo oo dee wax maaragtay carabkuuni la qabsaday oo uu saa u mariyo aanay noqone qalbigiiyo carabka isula shaqeeyaan waxaa kaloo laga qaadanaya axaadiidta ee adkaarta markaynu salaadda faralkaa ka baxna aynu akrisanaynaa qiimahay leedahay u fiirsada yaa ciddii kaa horraysa waad ku gaadhaysaa ciddii kalena waad kaga dheeraynaysaa lagugu gaadhi maayo waa tahay qofka kelimaadkaa laasime ee la yimaadaana laa yakhiibu balada u fiirsada laa yakhiibu qaa'iluhun waa min alkhayba oo waa xirmaanka iyo khasaaraha ma guuldarraysanayo khasaari maayo hoogi maayo qofka kelimaadkaa laasime ee la yimaadaa aad iyo aad baana imaka arrintaas ay odagto dadka ilaahay jalla wacalaa dhammaanteena hayna hadeeye in badan baa markay sidaa salaadda uga baxaan biyaaca intii iska sii fadhiyaysayna bahal mobeel la yidhaahdaa imaka ina qabsaday oo waxaad arkaysaa qofkii markuu saa u salaamo naqsado mobeelkii un ku dhegaya oo fariimihii iyo saadkii loo soo diray iyo waxyaabihii kale iyo markiiba mobeelkii ku dhegaya shaydaankuna wuu iska hawl badan yahay oo kolba xeeladii uu khayrka kaaga xanibi karo ee uu kaaga sarfin karo ayuu ku dadaalaya soo maqlibaysaan marka waa in lagu dadaala adkaarta noocaasa inaanay maaragta kaa sarf haddii xataa aad mararka qaar degdegayso ama hawl degdega aad leedahay waxa laysku dayaa intaa kooban oo kale toban tobankaasoo kale inaad tidhaahdo intaa kooban ee dee daqiiqadaha ah in la yidhahdaan laysku daya wa can sacd bni abi waqaasin radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ha yatacawadu mid migan gala dubura salawaati ee salaadaha dabadooda bi haaulaai alkelimaati kelmadahaasi waay mise dubura asalaati ayuu idiin qoraya yuu jamcinaya mise mufrad bul dubura asalaati mise dubura asalawaati waay wuxuu odhan jiroo ilaahay uu maaragtay ka magangeli jiray arrimaha soo socda allaahuma allahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min aljubni fulaynimada iyo walbukhli bukhaylnimada wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min an uradda in lay celiyo ilaa ardali lcumuuri cimriga kiisa u xun waa asaasaq iyo maaragtay isku dhexdaadad iyo xaalad adag inaan gaadho wa acuudu bika waxaan kaa magan gelaya min fitnati dunyaa fitnada adduunyadan kaa magan gelaya fitnada adduunyadana waxa ugu weyn fitnada masiixu dajaal wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min fitnati alqabr imtixaanka qabrigana waan kaa magan gelaya rawahu lbukhaari bukhaari baa wariyey oo saxiixa ku wariyey waay marka ducadanna waxaa la akrisanayaa marka salaada laga sii baxayo inta aan weli laga bixin ayaa la akhrisanaya qaala wa can mucaadin radia allaahu canhu waxaa laga wariyey mucaad rabbi raalliha ka noqde anna rasuula allaahi sala allahu alayhi wasalama akhada wuxuu qabtay biyadihi gacantiisuu qabtay way iska dhici jirtay rasuulku sala allahu alay wasalam mararka qaar inuu maaragtay garabka ama gacanta ama maaragtay meel kale saxaabadiisa qabto isagoo uga jeeda inuu maaragtay baraarujiyo ama wax kale wa qaala waxaanuu rasuulku uhi yaa mucaadu mucaadow wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innii anigu la uxibuka waan ku jecelahay ayaan weynaah nin rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama uu leeyahay waan ku jecelahay oo weliba uu ugu dhaaranayo ayaan weynaa waxay taasi ku tusaysaa inuu ahaa addoon ilaahay raalligeliyey oo sidii ilaahay jalla wacalaa uu jeclaayee raallida uu ka ahaa la yimi waayo arrintaasaa rasuulkuna ku jeclaaday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa qaala wuxuu uhi uusiika waxaan kuu dardaarmayaa yaa mucaadu mucaadow laa tadacanna inaanad ka tegin fii dubuuri kulli salaatin salaad kaste dabadeeda taquulu inaad tidhaahda allaahumma allahayow acinnii iigu kaalmee calaa dikrika xuskaaga wa shukrika umahadnaqaagiyo wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaaggeeda wanaajinteeda si wanaagsan aan u cibaadaysto rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin xadiidkuna waa xadiis saxiixa weeye marka xadiidka horena waynu u soo marree in salaadda dabadeeda la akhrisanaayo ducadan ama dikrigan allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ayaa hadda uu u soo arooriyey soo ma aragtid waay waxaynu haddaba halkaa riwaayaadka kolle qaarna way inoogu iman doontaa xadiid kale oo duburkaa sheegayaana inay noo timaadda way iska dhici kartaa xaadiidta waxaynu aada ugu soo arkaynay dubura salaad tusaale ahaan ama dubura salawaati ha ama duburi kulli salaatin duburkaa bacdu ahlilcilmi waxay ku fasireen inuu yahay salaadda dabadeeda marka laga baxo laakiin sida saxiixa ah ee uu ku nuuxnuuxsanaya alcalaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin kitaabkiisa la ydhahdaa sharxulmumtac ee qiimaha badan wixii adkaar ku saabsan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika la iyo subxaan allahi wabixamdihi subxaan allah subxaan allah alxamdu lilah alxamdu lilah allahu akbar laa ilaaha ila allah adkaarta noocaasa ee dubura salaa ay ku soo aroortay waa marka salaadda laga baxo axaadiista qaarna dee waabaynu ku soo arkaynay annahu kaana yaquulu dubura kulli salaatin xiina yusallimu soomaad arkahayn xadiistaa hore waynagii kusoo arkaynay iyagoo salaamo naqsiga dabadiisa caddaynayaba wixii laakiin wuxuu odhanayaa duca ah sida imaka tan xadiidka mucaad oo kale sida taa hore xadiidkaa sacad ibnu abi waqaas oo kale yaah wixii duca ah inta aan salaadda laga bixin bay noqonaysaa waayo halka ducada axaadiistu ay ku sheegtay waa halkaa marka qofku atixiyaadka dambe akhriyo salliga nebigana uu akhriyo halkaasay ku soo aroortay in qofku waxa weeyaanu maaragtay ducada wixii uu doonaayo uu dee ka doorto oo uu ka akhristo ma garatay marka in sidaa loo kala qaado weyo wixii ducaahina waa halkaa wixii adkaarin ah waa marka salaada laga baxo halkaasi leeyihi wallahu aclam wixii adiladeed iyo waxaasna wuu ka sii hadlayaa si fiicanoo kooban ayuu igaga hadlayaa taasaynu iskaga socon insha allah qaala wa can abi hurayrata radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu idhi idaa tashahada axadukum midkiin marka uu atixiyaadsado falyastacid billaah ilaahay ha ka magan gala min arbacin afar ha ka magan galo yaquulu wuxuu odhan doonaa allaahuma innii acuudu bika min cadaabi jahannam wa min cadaabi alqabr ilaahay ow cadaabka jahannam iyo cadaabka qabrigaba waan kaa magan gelay wa min fitnati almaxya waalmamaat fitnada nolosha iyo tageeridaba ilaahay waan kaa magan gelay wa min shari fitnati almasiixi dajaal fitnada masiixu dajaal ninka isha masaxan ee beenta badan fitnadiisa sharkeedana ilaah waan kaa magangelaya rawaahu muslim markaa xadiidkan ama riwaayadan waxaba ku soo arooray amar falyastacid billaahi min arbacin waa amare garo waana ta bacdu ahlilcilmi ay ka qaateen ducadan in la akhristo arrimahan ilaahay laga magan galo salaadda marka laga sii baxaya inay tahay waajibba bacdu ahlilcilmi baa maray sidaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama qowl ahaan uu u faray dadka ayaa ficil ahaanna u samayn jiro waanu akhrisan jiray waay وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوها إذا قام إلى الصلاة الصلاة مركوك يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم وحكمدها وحأدن بيو يلاهضه التحيات كي السلام النقص قد حدوده يكون وحا هنشرا من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم وحا أدن بيو مركا ويلاهضه التحيات كي السلام النقص قد حديث watashahudkiin baa la sheegay salligii nebigu mee salliga nebigu dee atixiyaadkaabuu iskala sii socdaa isaguna marka atixiyaadka la dhammeeyo salligii nebigana waa la raacinaya oo waa kal juz'i lah marka markuu atixiyaadsado nebigana ku salliyo sala allahu alay wasalam intaanu salaamo naqsan waxa uu akhrisan jiray allaahuma akfir lii ilaahay ou ii dembi dhaaf ayuu akhrisan jiray marka xadiidkani xadiidkan cali wuu dheeraayo wuxuu ka warramayey waxyaabihii rasuulku sala allahu alay wasalam uu salaadda akhrisan jiray oo kan markaa uu soo wadayo ilaahuu halkan ka soo gaadhsiiyey allaahuma akfir ila ilaahay oo idhaaf maa qadamtu waxaan horraysiiyeen hore u sameeyey wamaa akhartu waxaan dibdhigayba ilaaha u idhaaf waxaan dambaysiistay wamaa asrartu waxaan qarsadayo wamaa aclantu waxaan muujistayba ilaahay u idhaaf wamaa asraftu waxaan ku xadgudbay ilaaha u idhaaf wamaa anta aclamu bihi minii iyo waxaad iga og tahay anta adiga ayaa almuqadimu allah wax hormariya ah wa anta adiga ayaa almu'akhiru allaha wax dibdhiga ah muqadim iyo mu'akhir ba adiga laa ilaaha ilaa ant mid xaq lagu caabudaana ma jira adiga mooyaane rawaahu muslim markaa ducadan ayuu akhrisan jiray aadka u qiimaha badan dunuubteennuna waxay u qaybsantaa midaynu ogniyo midaynaan ogeyn waxaa iska dhici karaysa waxyaaba badan oo dembi ah oo ilaahay maaragtay aad ku caasayso haddana adigu aanad dhaadsanaynba oona dareensanayn baa iska dhici kara ilaahay jalla wacalaa laakiin isagu wax walba uu ogyahay markaa sidanuu rasuulku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam haa iyadoo dembigiisii hore iyo kiisii dambeba la dhaafay tacliin iyo barisuubaa inoogu sugan iyo inaynu akhrisanno ducooyinka cajiibka ah waan caaishata radia allaahu canha qaalat kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama wuxuu rasuulku ahaa yukthiru mid badiya an yaquula inuu idhahdo fii rukuuci wa sujuudihi subxaanak allaahuma rabbana wabixamdika allaahuma akfir lii muttafaqun calayh waanaynu soo mar sidaasuu odhan jiray weliba markii idaa jaa nasrullaahi walfatxu ay ku soo degtay ee ajashiisu soo dhowaatay buu aad u akhriyi jiray isagoo qur-aanka ku camalfalaya rasuulku sala allahu alay wasalam wa canhaa wa can caaishata ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama kaana wuxuu haa yaquulu mid yidhahda fii rukuucihi wa sujuudihi subuuxun quduusun rabbulmalaa'ikati waaruux sidaasi ayuu odhan jiray marka subuuxun quduusun rabbulmalaa'ikati waruux dikrigana waa adkaarta rukuucda iyo sujuudda labadaba waa la akhrii karaa labadaba waa la akhrii karaa ee galo subuuxun iyo quduusna waa laba kelmadood oo tilmaamaya ilaahay jalla wacalaa nasahnaantiisa iyo maaragtay tahaaradiisu siday kaamilka u tahay iyo naqsi oo dhan iyo wax kastoo ceeba inuu ka fog yahay uu ka hufan yahay sidaa awgeed baa waxaa lagu macneeyey rukuucii wa sujuudii lilmubara'i min annaqaa'isi waashariiki wa kulli maa laa yaliiqu bialilaahiyati almutahiri min kulli maa laa yaliiqu bilkhaaliqi rukuucdayda iyo sujuuddaydaba waxa iska lahoon u rukuucay una sujuuday allaha ka berida a naqaa'ista iyo shariigga iyo wax kasta oo aan u qalmin ee ka dahiran wax kasta oo waxa weeye khaaliqa aanu qalmin marka calaa kulli xaal saasay noqonayaan rabbulmalaa'ikati waaruux allahaasoo malaa'igta iyo arruuxo malakuljibriilaba u rabbiga ah rawahu muslim waa kelimaatun markaa taqdiis iyo tansiih sheegaaya ilaahay jalla wacalaa in la nasaho oo la hufo qaala wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu ihi fa ama arukuucu rukuucda miyaa wacadimuu fiihi arabba facadimuu weyneeya fiihi dhexdiisa arabba rabbi weyneeya oo subxaana rabbiya alcadiim iyo kelimaadka weynaynta ilaahay sheegaaya la yimaada wa ama sujuudu sujuuda miyaa fajtahiduu ku dadaala fi ducaa'i ducada faqaminun waxa uu mudan yahay an yustajaaba lakum in laydinka aqbale eh aad ducadaasi sujuudda ah kula imanaysaan waxay mudan tahay in laydinka aqbale rawaahu muslim xadiidkanna wuxuu sheegayaa sujuuddana in ducada lagu dadaalo rukuucdana maaragtay tacdiimka ilaahay jalla wacala xadiidkanna wuxuu lahaa bidaaye ama qayb ka horraysaa jirtay oo uu ka warramaye waxa uu bilowgiisu ahaa alaa wa innii nuhiitu an aqra'a alqur'aana raakican aw saajida waa lay diiday qur'aanka inaan akhriyo aniga oo rukuucsan ama sujuudsan ma garata anoo rukuucsan ama sujuudsan qur-aanka inaan akhriyo waa lay diiday baa rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam mar haddaan qur-aan lagu akhriyayn labadaa midnaba mid walba wixii lala iman laha buu dabatacadeeyo rukuucdiina subxaana rabbiya alcaiim subxaana rabbiya alcaiim subxaana rabbiya alcaiim baa lagu celcelin kadaalika dee adkaarta kale ee sugan ee sujuuddiina ducada ayaa aad iyo aad loogu dadaali doonaa qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi aqrabu maa yakuunu lcabdu min rabbihi ay aqrabu kowni lcabdi ahaantuu addoonku yahay mid ugu dhow min rabbihi rabbigii hee xaasilun mid dhacaysa weeye wa huwa saajidun ay idaa kaana marka uu xasilo wa huwa saajidun isagoo sujuudsan waayahay addoonku rabbigii wuxuu ugu dhow yahay marka uu sujuudsan yahay ee fa akhiruu ku badiya adducaa'a ducada badiya rawaahu muslim ducada badiyo aad iyo aad u badiya xadiidkaa hore oo kale maaragtay xadiidkaa macnihiisu tilmaamaya ilaahayna waa ka yidhi kallaa laa tuطichu wasjuda waqatarib sujuud ilaahay u sujuudo u dhowow waaya qaala wuxuu uhi canhu can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda fii sujuudihii sujuuddiisa wuxuu ku odhan jiray allaahuma akfir lii ilaahay ow idhaaf dembi dembigayga kullahu dhammaantii dembigayga dhammaantii ilaah idhaaf diqahu kiisa yar ee maaragtay dhuuban iyo wajilahu kiisa weynba ilaahay o idhaaf oo sakaa'irkiisa iyo kabaa'irkiisaa lagu fasira marka sida kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn ay toobad u baahan yihiin iyo istikfaar baa dunuubta yaryarina toobad iyo istikfaar ugu baahantahe garo wa awalahu wa aakhirahu kiisii horreeyey kiisa dambeeyo ilaahoy dhaaf wa calaaniyatahu wa sirahu kiisa maaragtay muuqda iyo kiisa qarsoonba ilaahoy dhaaf rawaahu muslim marka ducadanna wuxuu ku akhrisan jiray sujuudda wa can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tidhi iftaqadtu ey faqadtu waxaan waayey annabiya nebigaan waayey sala allahu calayhi wasalama daata leylatin habeen fataxasastu waan taataabtay meelahan agtaydaan ka taataabtay faidaa huwa raakicun waaba isagoo rukuucsan aw saajidun ama sujuudsan oo yaquulu leh subxaanaka wa bixamdika laa ilaaha ilaa anta sidaasuu lahaa wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku yimi fawaqacat waxay ku dhacday yadii gacantaydu calaa batni qadamayhi baabacada labadiisa markaa lugood wa huwa filmasjidi isagoo masaajidka ku sugan halkii uu ku tukanaayey wa humaa iyagoo labadiisa qadam mansuubataani taagan oo maaragta uu dee sujuudsan yahay wa huwa yaquulu isagoo le allaahuma allah ow innii anigu acuudu waxaan magangelaya biridaaka raalli ahaanshahaagaan magangelaya min sakhatika cadhadaadaanaan ka magangelaya wa bimucaafaatika cafiskaagaan magangelaya min cuquubatika cuquubadaadaan ka magangelaya wa acuudu bika adiga ayaan ku magangelaya minka adaan kaa magangelaya adaan ku magangelayaa adigaanan kaa magangelaya yaa horena waxaynuu soo marray laa malja walaa manja minka ilaa ilayk oo fafiruu ila allaah isagaad ka cararaysaa isagaanad u cararaysa isagaad magangelaysaa isagaanad ka magangelaysa laa uxsii koobi maayo hanaa'an ammaan calayka adiga aan ku ammaano anta adigu kamaa sidii baa tahay itnayta aad ku ammaantay calaa nafsik sidaad naftaada ku ammaantay baa tahay rawaahu muslim dee rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu sheegay ammaanta ilaahayna aanu qaayadeeda gaadhayn oonu wada gaadhahayn yaa kale ee markaa waxa weeye wada gaadhi karaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ducada qiimaha badan in sujuudda lagu akhrisanaayo qaala can sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu qaala kunaa cinda rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay agtiisa aanu joogno faqaala wuxuu yidhi ayacjisu miyuu ka caajisaya axaduku midkiin an yagsiba inuu shaqaysto fii kulli yowmin maalin walba alfasa xasanatin kun xasano fasa'alahu saa'ilun mid weydiiyaa weydiiyey oo min julasaa'ihi dadkii la fadhiyey ka mida kayfa yagsibu alfa xasanatin kun xasana sidee buu ku shaqaysanaya qaala wuxuu uhi yusabbixu mi'ata tasbiixatin wuxuu subxaanalaysanayaa boqol subxaanallaahi boqol tasbiixood buu la imanaya fayuktabu lahu waxaa loo qoraya alfu xasanatin kun xasano aw yuxau ay wa yuxadu waxaana laga dejinaya canhu isaga alfu khaiatin kun gefna waa laga tuuraya rawahu muslim waayahay markaa aw yuxadu kelmaddaasuu ka hadli doonaa aw yuxadu canhudaah qaala alxumaydiyu xumaydi wuxuu yidhi waxaa la odhan jiray abuu cabdillaah magaciisana moxamed ibnu nasr buu ahaa alxumaydi kitaabkiisa la ydhaahdo aljamcu bayna saxiixayn buu ku yidhi qaala alxumaydiyu xumaydi wuxuu yihi kadaa huwa fii kitaabi muslimin kitaabka muslim saasay ugu taallaa aw yuxadu aw yuxadu ayay ugu taallaa oo awdaasi buu sheegay qaala albarqaaniyu alimaamu albarqaani wuxuu uhi waa abuu bakar axmed ibnu maxamed ibnu khaalib xadiidkii weynaa weeye wa rawaahu shucbatu shucbaa wariyey xadiidkan iyo wa abuu cawaanata iyo wa yaxya alqadaanu can muusaa muusay ka wariyeen aladii rawaahu muslimun muusahaasoo muslim uu ka wariyey min jihatihi ay min ariiqihi ariiqiisa uu ka wariyey oo faqaaluu waxay idhaahdeen wayuxadu waxaa laga dejinayaa bikayri alifin oo aliftaa may sheegina wayuxadu bay idhaahdeen waa tahay muusaha uu sheegaye uu leeyahay ariiqiisa ayuu ka warinayaa xadiidka imaamu muslimna waa muusa aljuhani waa ninka xadiidku ku dul wareegayo acalayhi midaaru lxadiid waxaanu ka warinayaa muscab ibnu sacad muscab ibnu sacad ibnu abi waqaas can abiihi aabbihi oo sacad uu ka sii warinaya waa tahay marka muuse aljuhani buu xadiidku midaarkiisiyuu ku wareegayaaye wuxuu leeyahay muslim owdaasuu isagu ku wariyey laakiin rag kale oo iyagu maaragtay dhowr ah ayaa biduuni alif ku wariyey oo wayuxadu ku wariyey taa macnaheeduna wuxuu noqonayaa subxaanallaahi boqol jeer markuu idhaahdo kun xasanana wuu helayaa kun sayi'ana waa lagaga dhaafayaa soo ma aragtid taasi waa taa waxaanad mooddaa alimaamu nawowiyu raximahu llahu inuu sidaa quweynaayo oo uu leeyahay maaragta wa yuxadu riwaayaddaasa xoog badan saasaad mooddaa wallaahu aclam waxaase jira alimaamu muslim qudhiisu mutaabicaad buu leeyay isaga qudhiisa waa lagu raacay awdan awdaa muslim isaga qudhiisu lamu gaar noqone isaga qudhiisa waa lagu raacay haddii markaa taa muslim la qaato waxaa lagu fasiray awdan inay bimacna lwaawi tahay oo aw oo bimacna lwaawi dee luuqada carabiga way ku soo aroortay marka aw yuxadu ay wa yuxadu waa macnuhu noqonaya oo riwaayaddaa kale ma khilaafaysaba waxaa kaloo la yidhi maw aw halkan waa litanwiic oo ilaahay jalla wacalaa subxaanallaahida qaarkoodna maaragta xasanaadkaasoo ku bixinaya qaarna dunuubtuu kaga dhaafaya qofka waxaa kaloo la yidhi waa lishaki waayahay lishaki haddii lagu socdo oo sidaa la rajaxana waxay noqonaysaa ama kunkaa xasanuu helaya ama kunka sayi'o ayaa qofka lagaga dhaafaya qaala wacan abi darin radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu rasuulka ilaahay yihi yusbixu waxaa kuwaa bariisanaya calaa kulli sulaamaa min axadikum xubin kastooo midkiin ka mid ah sadaqatun sadaqo wa kullu tasbiixatin sadaqatun wa kullu takbiiratin taxmiidatin sadaqatun wa kullu tahliilatin sadaqatun wa kullu takbiiratin sadaqatun wa amrun bilmacruufi sadaqatun wa nahyun cani ilmunkari sadaqatun wayujzi'u min daalika kaa la soo sheegay waxaa qofka ka gudaya ragcataani laba ragcadood oo yarkacuhumaa uu tukado min aduxaa barqadii rawaahu muslim horaynu xadiidka u soo maray una soo sheeg sheegnay wayujzi'una waa la akhriyay waxaa ka gudayo weeye min alijzaa wayajzi'una waa la akhriyay wayajzi'u haddii sidaa laydhana wayakfi bay noqonaysa waxaa kaga filan min daalika intaasoo dhan ragcataani oo halkoodii u gelaya waaya markaa xadiidkana wuxuu sheegayaa adkaartaa inuu had iyo jeer qofku iskaga dadaalo labadaa ragcadood ee barqadana aanu iloobin haddii aanu ka badin ahayn halkaa aynu u dayno subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka watuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين